madaxweynaha iyo daasha caalamka iyo dowladda soomaaliya iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeedba dareenkaas inayna geliyna iyo macnaha barnaamijkan kasaabsanya marka marka koowaad dalka si loo wada ogsanyaa dhibaatooyin badangaa ka jirta oo abaaraha guud ahaan soomaaliya abaartaas ka jirta kaasatan deegaanadan dowlad goboleedka koonfur galbeed sideedan gobol wayba ku teegana abaaro oo aadan bacan oo manaa iyo sheekada dhibaato badan yani geysidahayaan way falaanaha dadkaha hideeda yani sheekadana sideedan gobol oo koonfur galbeed in macnaha abaarooyinkaas umadaas dhibaataysan oo macnaha ogsina xaalad iyo meel xalisa ini marahayto oo lagayoolahayro kunoolada faleenka dhammaadahayaan dadkii macnaha hole ay ka dhammaadeen dadkiina macnaha ay sheegadeen kihigan ini si degdeg waa lagu goboda oo micnaha dhibaatooyinkaas yani shagada lagu horseeda dadka ku horseeda fadina ay dadki deegaanadaas macnaha dowladgoboleedka koonfurgalbeed deganaayo bay boqol shabeellada hoos dadki degnaay guud ahaan soomaali tantini islaam macnaha inshabalka dangadaas islaamka dhibaatadiis kaasatan macnaha soomaalida dan i dibid meel alayo roogaan way ballena macnaha insha badan ummadaas dhibaataysatay wallangobada kaasatan dadka oo deegaanada hagajidan oo koonfur galbeed ganacsatada iyo baawdiinka iyo dadka oo macnaha dibadaha jiraan ini insurmaan macnaha insha badan badbaadada ummadaan ini insurmaan maana waayna maamul ka hadlaayo oo ku hadlo macnaha ay shaba dhibaatooyinkan waa ku qolo maarad ahay maamulkii een way baan qargo hayna ha musumaasiga iyo macnaha ay shaq badan waxyaabo oo bulshada yani naafayo dhibaatayo ini maamulkii rigaadii anaga hayna hadduu nala xildhibaanada dowlad goboleed koonfur galbeed xildhibaano naftiyo macluul hayta xildhibaan macluul hay bulshu walmagobado xildhibaan hadiisu macluul qaba oo yani sheeg badan bulshada maqodu furan wayba sheeganay laakiin ini bulshadaas dhibaataysanta dhibaatadaas la macnaha ay sheeg badan dhibaato culus eta dhibaato xoog badan eta oo gaajo amni la-aan walwal macnaha abaarti sagaashan iyo sideedii macnaha yani dalkuka qiyaasi haddii lanku horseena meelo deeri doonta haddii lagu horseen miiladeynaas way fadaana indhaha meel manaha sheeg badan iyo roogdu waa kokobashini waa lakokobada dadku wal haysada oo deegaanadaas daladay dal in dibad roogay ini arrintaas aan gacan aan fikiran umataan badbaadadiyo aan ka hadlayna maamulka jar aan ka hadlayna maamulkaas oo manaha sheeg badan yani yani gabi hoolagi oo bulshada manaha linkideeyo fadi ini markan yani sheeg badan dadka ilaahay wal sii deegaanadaas xaqiiqadan iyo dadka wal qabashada iyo surman ayaa yaa ka baagan way baagan jeediyaan ha guud ahaan macnaha inshaabada soomaalida baagan jeediyaan dowladda soomaaliya baagan jeediyaan beesha caalamka mise dow hayadaha deegaha bi ya baagan jeediyaan ini macnaha inshaabada gurmud degdega dadkaas u baahanin warka qabashada baahanta aragtiyo abaarasho oontiyo warka qabashada baahansan ya sheegaan insha allahu ويبقى معناها يعني يعني الهي رجينا